bismi illaahi raxmaan araxiim as dhegaystaal kusoo dhowaada qodobada warkaca waa kuwada ugu durkuroon odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe oo baaqa ka soo saaray colaadii ka dhacday walaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qasriga almuraadiya ee algeria kulan kula qaaday dhigiisa dalkaasi guddiga doorashooyinka qaranka oo tababar u bilaabay howlwadeenada bixin doona kaararka codbixinta doorashooyinka tabashadii shaqaalaha garoonka aadan cadee oo la xaliyey arrimihii ay tabanayeen warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan qarax ka dhacay dalka bakistan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warkaca waa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan aynu ku bilaabna odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaha ka soo saara colaadii dhowahan ka dhacday walaweyn calika bin calika ayaa inoo faahfaahinayaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar kulan ay ku yeesheen waxay ku cambaareen falkii foosha xumaa ee ka dhacay deegaan hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo lagu gubay aabada ahaa qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka oo warbaahinta magaalada jowhar kula hadlay ayaa baaq nabadeed ka soo saaray xiisada colaadeed ee ka jirta deegaana hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay shaqaaqadii ka dhacday degmada walaweyn duleedkeeda taasoo aada iyo aad aan ugu xumaanay dhacdadaas aan ku fiicneen bulshada degan degmada walaweyn iyo nawaaxigeeda waxaa la yidhahdaa fidno way hurdaa dadaa kiciya dagaaladaas way soo noqdeen laakiin waxaa nasiib darro ah nin oday ah oo iska duq ah oo sheeb ah oo imarka looga jiro in dabad la qabasiiyo ee la garaac la jir dilo taasaa ku dheeri ah dhaqanka soomaalida iyo ta muslimnimada waa ku dheeri muxuu ahay loo qaadan kara ma ahan sidaa daraaddeed inkastoo shacabka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed ay ka dhiidhiyeen falkaas isaga ugu raacan muxuu ahay waxaa la yaab leh xildhibaanad ka mid ah golaha shacabka federaalka ee xasaanad leh inay la soo istaagto meel fagaaro ah ninkaasu ma waalnayna dagaalkaa loo soo diray xildhibaan waa ma dhihi karno waa qof muxuu ahay hadalkay sheegtay lala yaabay walow soomaalida ama musliminka oo dhan oo yidhi way khaldan tahay raaligeli laga bixiyey waxaan leenahay xildhibaanadaas ilaahay xaggiisa ay ku dambaawday ninkaas waa nin waalan fidnada ay kiciyaan nimankaas maleeshiyaadka ah ee tuulooyinkaas ku gubay waxa ka daran ayada
oo dad walaalo ah oo deegaanka isla degan ka dhexdhacay annagoo ka xun dagaalkaas ayaan baaq soo jeedinaynaa dadka walaalaha ah deegaanka waa deegaan la wada degan yahay dadkana wax badan ay wada deganayeen cid hadda gaar ahaan u sheeganaysana ay jirin waa magaalo weyn oo ganacsi iyo maxaan ku sheegaa isu socod iyo guur dadkaas uu ka dhexeeyey waxaan leenahay dilka foosha xun lah oo loo geystay nin waalanaay oo labaatan iyo afar sano geed ku xeraay sida muuqatana la arkaayo inuu macnaha dar ka jiitamayso isagoo ooman la dilay
maanta shirkan jaraa-id waxaan isugu nimid annagoo ka mid ah annagoo ka xun dhacdadii wax badan ka dhacaysay aagga walaweyn odayaashii iyo siyaasiyiintii ka soo jeeday dadka meesha dhibaatada ay ku haysato ama dad wax ku dhibaatayna dadkaayna yihiin marka hore markii aan kala qaadqaado waxaa laga wada xumaadiyay soomaaliya ummadda dhan nin kasta oo islaam ah diin kastaba haysta xataa gaalada ku dar adduunka laguma sheegin diin islaam iyo diin muslimbo wax la dilo waxa uga ajir badan sida la sheega abeeso dab in lagu dilana mala sheegin ilaaha wax naaro bila-aad wax naaraya waa la- sanooyinkan walla weyn aan ku aragnaa mar horaan la yaabayn magaalo dhexdeeda in lagu gubi kan waxaas ku sii dheeryahayba asoo nooloo kaas usoo dhintaaba la gubi kan usoo nooloo rafan aha la gubi arrintaas waxay gelgisi quluubta dadka islaamka ma u soconno laakiin lafta gareen iyo ciidamada ninka walaalka aan nahay oon qaraabada aan nahay oo aan mudayni oo raximka aan nahay oo aan dhalannay oo dadkaas dhiiggooda ka faa'iidaysanaya iyo dagaalkooda oo halac la leeyahay waxaan leeyahay cidda iska dhashay gacanta midigta ha qabata wax hadda dhibkan oo oo dhacay xataa ciifada sii badinaa halac waay iyo cabdilla dheer Cabdi- iyo cabdilla isaaqaa rabaa cabdilla isaaq labadaas nin cidda rocday gacanta ha soo qabsato xoogaa yar dhibaatada hadda meesha ka dhacday xanta aan qabno waxa badiyey nima labadaas nin waa waa military ummadtaas udhexeeyaa loo rabaa anagaas udhexayni ma lihin xataa haddii aan qaldanahay gacanta ha i qabto haddii aan kasii bursado ha ila dagaalo laakiin usoo u jeeda meesha wax ka dhacayo oo wax ka qabanin aan migitaraaba qaadan inuu taqaana dusha as astigin ka qaato oo dusha iga darbaaxo ima qabato ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waqaaftay arrimaha diinta dowladda hirshabelle xildhibaan cali ismaan ibraahim cali ciiley ayaa maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey inuu ka gaabiyey inuu joojiyo colaadda soo laablaabatay ee deegaanada hoostaga degmada walweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana uu ugu baaqay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed inuu ka shaqeeyo nabadda beelaha diriska ah ee halkaasi wada degaa bulsho dhan oo haween iyo caruur iyo cuqaal iyo dhallinyaro iyo nabadoono leh magaalo dhan runtii asoo nool inta la xirxiro la jir dilo aan xabad lagu dhufanina asagoo nool haddana inta qoryo inta lagu tuuro la gubo oo aad ka arkayseen lana duuba haddana waa fal argagax waaye waa fal argagixin dhe waaye maahin far eh, fal oo ku leh islaamnimada meel ku male iyo damiirka biniaadinkaba sidaas darteed waxaan rabnaa arrintaasu dadkaas deegaanka walaalaha weligood wada joogay wadana joogi doono haddii aan la idmo qof la gubi iyo qof dhinti midna aanan ugu kala tegaynin dadka ay mas-uuliyaddan ka saaran tahay oo ugu horeeya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee ay ku xidhaan hay-adihiisa amniga oo aanu isleenahay waad ka gaabiseen arrintaas ama raalli aad ka tihiin labadaba waa la dhihi karaa runtii haddii marar badan dhacdooyin fool xun intay idin soo gaareen wax tilaabo muuqata aadan qaadin macnaheeda waxay u dhacaysaa raalli ayaaynu maaragtay ii sheegay ka tahay dowladda waxaa kaloo xogtana soo gaaraysa ay sheegaysaa ciidamada dowladda ee militariga oo halkaas joogo ee uu taliyaha ka yahay nin la yidhaahdo halac iyo ciidamada koonfur galbeed ee ayagana uu hogaaminayo taliyaha saldhigga ee daraawiishta ah
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalintii labaad booqasho rasmi ah ku jooga dalka algeria ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey qasriga loo yaqaano almuraadiya halkaasi oo uu ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee algeria mudane cabdulmajiid tabun munaasabada soo dhoweynta ayaa lagu maamuusay calaamada labada dal iyadoo cutubyo ka tirsan ciidamada dalkaasi ay salaan sharaf siiyeen madaxweynaha soomaaliya oo intaasi kadib kulan gaar ah la qaatay dhigiisa mudane cabdulmajiid altambun sidoo kale labada madaxweyne ayaa si wada jir ah u shir guddoomiyey wadahadallo ballaaran oo ay ka qayb galeen xubnaha labada dal oo ku qutamay xoojinta iskaashiga labageesoodka ee dhinacyada amniga dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka dhaqanka iyo arrimaha siyaasadda madaxweyne xasan ayaa ugu mahad celiyey madaxweyne cabdilmajiid iyo shacabka reer algeria soo dhoweynta diiran iyo qaabilaada wanaagsan waxa uuna xusay in booqashadani ay astaan u tahay kobaca xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo algeria dhankiisa madaxweyne cabdilmajiid tambuun ayaa ku ammaanay dowladda soomaaliya horumarka iyo dadaalka joogtada ah ee ay ku xaqiijinayso xasilinta iyo dib u dhiska soomaaliya isagoo carabka ku adkeeyey sida ay dowladda algeria uga go-on tahay in ay xoojiso iskaashiga iyo xiriirka kala dhexeeya walaalahooda soomaaliya guddiga doorashooyinka qaranka ayaa tababaru u bilaabay howlwadeenada bixin doona kaararka codbixinta doorashooyinka dalka ka qabsami doonta cabdirasaaq saleebaana ayaa muqdisho kasoo diray halkan oo xarunta dhexe guddiga madaxa bannaan iyo doorashooyinka qaranka iyo suudimo ay ku leeyihiin magaalada muqdisho ayaa tababar looga furay howlwadeenna ka mid noqonaya shaqaalaha qaybin doona kaadharhka isdiiwaangelinta oo dhowaan si rasmi ay guddigu qaybintooda u bilaabi doonaan isdiiwaangelinta kaadharhkan ayaa soo bilaabatay isdiiwaangelintoodu ay soo bilaabatay afar iyo tobankii bishii afraad ee sanadkan aynu ku jirro ee labada kun iyo shan iyo labaatanka hase yeeshee kaadharka codaynta rasmiga ayaa loo madlan yahay in dhowaan la qaybiyo shaqaalahan iga dambeeyana waa shaqaalihii ka qaybin lahaa gobolka banaadir ugu horrayntiiba markii tababarka loo furay waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha gudihoosaadka guddiga howlgelinta guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka maxamed aamiin xasan cabdulle isagoo oo ku dheeraaday muhiimadda uu u leeyahay tababarkani shaqaalaha goobtani ku sugan tababaro shaqaalaha welyaadka ee guddiga ee ka shaqayn doono hoobta kaarqaybinta kelimaadka ku habboon waxaa noo dhihi doono guddoomiye cabdikariin markaa guddoomiye kusoo dhawow guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaa cabdikariin axmed xasan oo la hadlay howlwadeennadan loo carbinayo in ay qaybiyaan kaadharhka isdiiwaangelinta ee dhowaan laga bilaabi doono gobolka banaadir ayaa ku booriyey in ay shaqadooda ay si hufan u qabsadaan isagoo hoosta ka xariiqay in ay tahay taariikh weyn in dalkeennu uu dhowaan u dareeri doono doorashada golaha deegaanka maanta waxaa maalin weyn waa maalin ay bilaabatay tababarkii la tababarahayey shaqaalihii horey uga soo shaqeeyey diiwaangelinta dadweynaha gobolka banaadir inay maanta haddana beej cusub furaan oo ah in loo tarengareeyo inay bixiyaan kaararkii rasmiga ahaa ee dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku codayn lahaayeen maalinta electionka oo gobolka banaadir uu ka dhici doono insha allahu tacala oo dhowaan ah marka maanta waa maalin kaloo weyn alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa la idinka sugahayaa in insha allahu tacaala shaqadii fiicneed aa qabateen diiwaangelinta inaad labalaabtaana la idinka rabaa markaa waa inaad bixisaan kaararka oo ku bixinaysaan dadka iskalaha oo rasmiga ah waxaa la idin tusi doonaa qaabka loo bixinaayo securityga qaabka loo fiirinaayo training waxaa ku jira all the technique aa isticmaalaysaan in muwaadinka soomaaliyeed qofkaa kaarka siinaysaan uu yahay qofkii rasmiga ahaa ee kaarka iska lahaa qofkaa isagaana uu fursad u helo inuu maalinta la codaynhayo uu kaarkiisa la yimaado procedure u maro insha allahu tacaala codkiisana uu si xora uu maaragtay uu maaragtay ku bixiyo insha allahu tacaala wadankeennu waa wadankaa aragteen alxamdulilah rabbilcaalamiin aad aragteen dadka soomaaliyeed waa aragteen jawaabta ay ka bixiyeen markaan bilaabayna diiwaangelinta rabitaankooda sidoo ahaa waxaan ku bilownay slow degmo by degmo kadibna waddankao dhan aan gaarsiinay maanta min all the way down to melia laascanood ilaa iyo waajid inta udhaxaysa dalka waxaa ka socota diiwaangelin waa shaqadii idinku a bilowdeen bishii abril shan iyo tobankeeda ah maantana waxaan rabnaa inaad training markaa dhammaysano ad bilowdaan in bilaabitaanka aad bilowdaan ilaa meelaha aan soo sheegoo dhannana inay ka socotaan rabnaa qof walba muwaadin la diiwaangeliyey wuxuu haystaa kaar kumeel gaar ah kaarka rasmiga in la siiya kadibna wuu oday insha allahu tacaala waa fursad qaaliya generation ahaan nasiib waxaa u yeelateen inaad ku soo aadeen xilli dalka soomaaliya uu aado doorasho ka fiican tabashadii shaqaalaha ka shaqaynayay garoonka aadan cadde ayaa la xaliyey arrimihii ay markaasi ka doodayeen cali aadan ayaa isna muqdisho kasoo diray duulista hawada ayaa waxaa u qornaa sidan wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed faarax nuux ayaa waxa uu soo abjiray cabasho ay qabeen shaqaalaha garoonka aadan cadde waxaana markaa la tilmaamay in kulan cabashada lagu xalinayay ee ula qaatay shaqaalihii ka cabanayay shirkadda fafooriya ee garoonka aadan cadde waxaana markaa la tilmaamay in kulanka oo ka dhacay garoonka gudihiisa ay wasiirka ku wehelinayeen wasiir dowlaha wasaaradda wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo maareeyaha garoonka intuu kulanka socday ayaa wafdiga wasaaraddu waxa ay si dhow u dhegaysteen cabashooyinka shaqaalaha oo la xidhiira arrimo shaqo kadib wadahadallo dheer oo ay yeesheen wafdiga wasaaradda iyo shaqaalihii cabashada qabay ayaa waxaa la isku raacay in xal waaro laga gaaro cabashooyinka ay soo gudbiyeen shaqaalaha laguna qanciyey dhinacyada kala duwana wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaana waxa ay fartay shirkadda maamusha garoonka in si degdeg ah waxay ugu qabato dhammaan qodobada ay shaqaaluhu cabashada ka muujiyeen waxaana laga digay shirkadda inay mar kale soo laabato cabashada noocan oo kale ah arrin yar oo cabasho ah oo ka dhacday garo aeroboortka aadan cadde international aeroport oo ay soo jeedayaan dad muwaadiniina oo shaqaalo ah dadkaasi kama ay cabanayn dowladda iyo cid kale midna waxay ka cabanayeen shirkadda handlinka oo fafroori ama turkida waxayna ka sheeganayeen in ay xuquuqdii ay ku lahayeen ay ka waayeen waana wax adduunka oo dhan ka dhaca oo mudaharaadka silmiga ah oo dadka shacabka ah ay xuquuqdooda ama shaqaalaha ay ku raadsanayaan adduunka maalin walba waa ka dhacdaayo wax hadda ayraboorkan u gaara maaha waana wax saxoo loo baahan yahay in dadku ay xaqooda sheegtaan haddii ay jirtana la xaliyo oo xuquuqdooda loo soo celiyo haddii aysan jirinna wax meesha ka baxay ay noqoto wax weyn oo kaleo meeshan ka dhacay ma jirin kabacdina gacantaanu ku qabannay arrintii waana xalinay dadkaasina wuxuu xuquuqa ka maqan insha allahu tacaala hadday waa helayaan xaqoodii halkaad naga dhegaysanaysaana waa radio jowhar markana warka caalamka wasiirka arrimaha gudaha bakistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin ah oo ka dhacay banaanka hore ee maxkamad ku taala magaalada islaamabad ee caasimada dalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya laba iyo toban ruuxu ugu yaraan todoba iyo labaatan kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen moxsin naqfi ayaa intaa ku diray in qof uu qorsheynayey inuu weeraro dhismaha maxkamadda balse uu awoodi waayey inuu galo naqfi ayaa intaa ku diray inuu maamulka uu mudnaan sii doono sidii loo aqoonsan lahaa dambiilaha islamarkaana kuwa ku lugtala sharciga la horgeyn doono dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibidda caawina soo gaaro waanaga intaa cidduu warkay seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook kulena radow joor warka waxaa idin akrinayay anigoo cabdiqaadir maxamed imaana waxaa soo saaray cali ma cali ka farsamada whatsappka sidaasiyo amaano allah